Beeralayda bariiska sun waxay la soo dareemi karaan war xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo.
qorshaha noo dejisan oo ma dowlad ahaan ama sida aan rabno aan ku haminayno oo aan rabno insha raxmaan inay suurta gasho waa in dhammaan guud ahaan degmo iyo tuulaba jubbaland ay xorriyad hesho shacabkooda ammaankooda la soo celiyo argagixisada laga xoreeyo saad ogtay dee gobol dhan baan gacanta lagu haynin gobol labada gobol oo kaloo la hayeyna waa la iskula dhuumaalishanhayo in badanoo ka mid ah waa la isdhex fadhiyey kuwa la hayana inaan isdhex fadhiga ka saarno oon amni rasmi ah ku soo celino ma ahan qorshaha mid ku ekaa gedo wuxuu ka socday jubbada dhexe qaybta ciidamada goob kasta ciidamadana ay ka joogeen baa la diyaarinayay gadaan anigu ku maqnayo on diyaarinayay hadda un imid baan u imid shaqo iyo howl iyo inaan dhammaystirno insha araxmaan intaan oo dhiman waxaan rajeynaya marka dhulka aan horey u haysanay laakiin cadowga ay ku dhuumaalaysanayeen inaan ka sifayno oo xorriyad ay helaan shacabku iyo isku furfur iyo isku dhaqaaq iyo goob kasta in cabsi la-aan lagu tago ka maqan oo gacantanada ka maqan oo gacantanada soo gala haddii alla idin